cabashooyin la mariyey baraha bulshada ah ayay sameeyeen kumanaan reer kenya ah oo adeegsanaya calaamadaha cabashooyinka lagu muujiyo ee baraha bulshada sida hashtag lower food prices amaba dhima qiimaha cunnada faahfaahinta warkan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareen
kumanaan kenyaan ah oo ka caraysan sar u kaca ku yimid heerka nolosha dalka kenya gaar ahaana cuntooyinka quudulduruuriga ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka bilaabay baraha bulshada in madaxda dowladda kenya ay ugu soo gudbiyaan cabashooyinka ay ka qabaan arrintan dadkan ayaa sidoo kale qorshaynaya inay bannaanka u soo bixi doonaan oo ay ka dibadbixi doonaan sar u kaca ku yimid raashinka quutulduruuriga ee kenya haddii aysan dowladdu tillaabo deg dega ka qaadin arrinta ay ka cabanayaan dadka ay saamaysay sar u kaca ku yimid qiimaha cuntooyinka quutulduruuriga ee kenya ayaa waxaa ka mid a qoyska cabdiqaadir cali axmed oo ah soomaali ku nool magaalada nairobi wuxuuna ka sheekaynayaa saamaynta ay qoyskiisa ay ku keentay sar u kacan waxaa manashad aad bay u kacday burkii bariiskiis korti iyo waxay quutuldaruuriga ahaa ogaaladii wax kasta way kaceen waxa weeyaan dadkii inta badan majority markii la fiiriyo waa dad iska gararorota ah oo mowtan han alashan waxa weeyaan waa maanta soo saaro caawa cun weeyaan ayay u badan yihiin dadkii majority waxa weeyaan waxyaalahaana waxaa la rabay cabastiis inay dawladdu inta badan ka fagarayso oo ay inta badan dawladdu wax ka qabato waxa weeyaan waayo dawladdu way maalgaran kartaa dawladdu dawladda waddanka marka way celin kartaa markii xaqiiqa laga hadlo waxyaalo badan bay fududayn kartaa cashuurahay fududayn kartaa waxyaalo badan bay fududayn kartaa intay cashuurahay fududaysay waxay dadka dhigi kartaa ninkii waxyaalaha kasoo maaragtay dadka shacabka ka dhim waaye waxaa samayn waayo dee waa tallaabaan ka qaadaynaa marka waxyaalaha keenaya inkastoo adduunku karays badan uu ka socdo laakiin haddana gaar ahaan kenya hadda wax walba cirkay usii kacaya waxa weeya energy oo dhan gaas oo dhan korba u kacay muxuu ahaa raashinka hor buu kacay shaygii macluumaadka ummaddii hal wax oo u xelato ma jiraan kenyaanka ayaa sar u kacan ku eedaynaya inay qayb ka yihiin ganacsatada dalka keenaya raashinka oo lagu dhaliilayo inay sii laba jibaareen qiimihii markii hore la kala siisan jiray haddana dhinaca kale ganacsatada raashinka keena ayaa sheegaya in dhibaatadan ay sabab u tahay sar u kaca lacagta doolarka canshuurta dowladda iyo dhibaatooyin kale sida uu sharaxayo maxamuud cabdulaahi macalin oo ka mid a ganacsatada raashinka quutulduruuriga keena magaalada nairobi
dekeda oo qiimaheedu uu qaali yahay yani markii badeecado kaleto la soo saarayo oo qiimaheedu uu qaali yahay oo sare qiimo sare uu ku imaanayo badeecadii ku soo saarmayso system xumo oo xagga businesska naga haysata sida aan qiyaasayo corona virus oo kaleeto oo weli saamayntiisa ay ay taagan tahay systemka oo waddanka oo dhaqaalihiisu ay xoogaa aan isleeyahay hoosay u liitaan adugu waxaan isleeyahay afartaas saababood ayaa qayb ka ah yacni ashcaarta oo qaaliga ah oo badeecadii ay kor u kacday marka haddii aad kala qaado dhinaca tikadda oo kale maxaa maxaa ku yimid isbeddel ah qiimaha aad ku soo dejisaan raashinka qiimihii zaada lagu daray yacni badeecadii markii lasoo saaray oo kaleeto qiimihii awal markii hore lagu soo saari jiray corona ka hor ayadoo corona uu jiro oo waddankii dhaqaalihiisi uu la wareegay ayaa haddana dekedii qiimihii lagu sii daray marka ayadoo dadku ay la daadhacayeen xoogaa koronahaas iyo rafaadkaas ayaa haddana waxa lagu sii daray qiimihii dekedda sidaa darteed ayaa qiimihii dekeddu ay sar u sikayaan waxaa ku qasbanta marka adiguna badeecadii inaad qiimo sar iibiso marka dadku aad bay arrintan oga cabanayaan bal ka warran dhibaatadan midiin soo gaartay wallaahi dadka hadda businesska ku jira oo wax iibinayo seliska oo kaleeto iyo dadka kastamka waa isku rafaadsan yihiin waayo qofki waxaa laga yaabaa isagoo gurigiisa saaka ka soo adeeg doontay oo lacagtiisa wata dukaankii shalab badeecada qiimihii uu ku iibsaday galaad u imaamaayo saaka qiimo kale ayuu u imaanaya khaasatan saliid oo kaleeto qofkii marka uu kula yaabay wuxuu kuleeyahay shalay intaan agasis rasiidkaagii wataa oo naimkaagii uu ku qoran yahay iyo kambayn naimkii wuxuu kuleeyahay shalay waa kana rasiidka sidaan agasiska kuleeyahay qiimaha noocaan ah saaka see ku dhacdaa xalay maa dhalmatay inuu kuleeyahay war mayna dhalmane saaka badeecada haddana saana ku imaatay doolarkii haddana qayb ka ah oo asna cirka ku duway dhaqaalaha kenya ayaa waxaa horey u saameeyey cudurka covid nneteen iyo sidoo kale weerarada al-shabaab waxaana hadda uu dalku ku jiraa ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhammaadka sanadkan haddaba dhanka soomaalida kenya guddiga ganacsatada suuqa islii oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee kenya maxay ka og yihiin dhibaatadan sare u kaca raashinka ee ay dadka kenyaanka ah ay ka cabanayaan su-aashaasi ayaan weydiiyey cumar axmed nuux oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa islii soosaarka wax soo saarka iyo warshadaha in wax lagu daray oo xagga iska bedelo uu jiraa iyo shayaal cusub oo xagga dawladdu canshuur yani canshuur ganacsi oo oo wax soo saarka wax lagu darayo way jirtaa waxyaalahaas inay inay inay kor u saareen ama beecooda beeca kordhi lagu kordhiyo markaasna uu suuqu dareemo ama shacabka ay dareemaan waa wax jira midda kale warshadaha soo saarka iyo hadda alaabaha badana ee dibadaha laga keeno ayaa waxaa laga yaabaa in maxaafadu lagu daray warshadihii ayaa wax soo saarkii ayay wax ku dareen because waa hadda ganacsigii baa furmaya marka waxaa laga yaabaa wax soo saarkii dadku intaa ay koroonuhu saamayntii kadib in korukac uu keeno oo warshadihii iyo marka wax kasta la wada shaqaalaysiiyo khadar maxamuud xareed v o a nairobi